ururka samafalka ah ee samakaab ayaa ku guuleystay in uu hilibka udixyada u qeybiyo ilaa iyo saddex kun oo qoys oo danyar ah kuwaasi ku kala noola degmooyinka cadaado iyo godon laabe ee gobolka galgaduuda qeybinta ayaa qeyb ka ahayd dadaalada lagu garab istaagayo bulshada nugul xiliyada ciidul carafada iyada oo xoogga la saaray qoysaska dhibaatooyinka nololeed la tacaalaya howlgalkan samafalka ayaa si habsami leh uga dhacay labada degmo cadaado iyo godonlabe cabdinuur daahir oo ah gudoomiyaha ururka samakaaba ayaa ka warbixiyey sida mashruucan samafalka ahmiyadda ugu leeyahay deegaanka
waxaan qalnay shan boqol iyo toban neef kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen saddex kun oo qoys oo iskugu jira agoon barakacyaal iyo kuwa danyar ah sidoo kale xoolaha waxaan ka iibsanay dadka deegaanka taasoo saameyn togan ku yeelatay dhaqaalaha iyo daqliga degmooyinka cadaado iyo godonlabe iyo tuulooyinka hoostaga waxaan u mahad celinaynaa dadka samafalayaalka ah ee la baxay lacagaha barnaamijkan aan ku fulinay waxaan alla ka weydiinaynaa ama u weydiinaynaa inuu ka aqbalo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulada iyo hogaamiyaalka bulshada ee labada degmo oo wada shaqeyn iyo fududeyn ka geystay fulinta mashruucan waa sanadkii sagaalaad oo samakaab si toos ah xiriir ah u fulinayso barnaamijka ciiduludxiyaha waana sii wadi doonaa hadduu alla idmo xogayaha degmada cadaado gudoomiyaha degmada godonlabe iyo waxgaradka labada deegaan ayaa si wada jira uga mahad celiyey deeqdani uu ururka samakaal ugu qeybiyey bulshada nugula
degmada godonlabe samakaab group organization ayaa waxay noo keeneen ari udxiyo ah oo ay ugu talagaleen dadka reer godonlabe ee mudan in la siiyo waana ka guddoonnay aad iyo aadaan uga mahdoolinaynaa samakaab group organization walaalaha turkiga ah xoolaha ay ka soo qaadeen ee ay dadka reer godonlabe guddoonsiiyeen aadaan uga mahdoolinaynaa run ahaantii ari aad u qurxoon oo ku habboon udxiyada ayay noo keeneen ilaahay mahadi ha ka gaarto dadkii laga soo qaaday waxaa midal kheyr allaha siiyo sadaqadiinii iyo waxaad baxsateen saaka inaad aragtiin ama annaguna goobjoognaanan idiin sheegnaan inta u joognay dabcan wax badanoo faa'iida helayn marka hilibkooda laga tago xoolahan gebigood waa wax deegaanka laga gaday qofka laga gadana waxbay u ahayd qofkii joogay ama dadka ka shaqeehayan waxbay u tahay qofka la siiya hilibkiisa sadaqadana ayadana culmada joogto wax badan baa lagu sheegay marka qofba faa'iidada qofba meelih gaartay anoo ka socdaa wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee galmudug gaar ahaan gobolka maaragta galgaduudeed waxaan yacni arrintan iyada ah uga mahad celina yacni ururka samakaab waa mahadsantihiin adinkuna intii ka shaqaynaysa iyo intii maaragtay xoolahan rabta inay qasho ururka samakaab ayaa tobankii sano ee ugu dambeysay degmooyinkaasi ka bixinayay hilibka udxiyada